wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka korom uusle oo ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ka hirgelisay xarun loogu talagalay in lagu yareeyo xaalufinta dhirta daafurka xarunta ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland wasiiro iyo marti sharaf kale isuduwaha mashruuca barwaaqa ee dowlad goboleedka jubbaland abshir maxamed colow ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabanayso xarunta maanta waxaa inoo farxad ah in aan ku sugannahay daahfurka goob mashruuc ay fulisay wasaaradda deegaanka iyo ka hortegidda isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka jubbaland oo ku yaala deegaanka koron usle oo ah deegaan afar iyo labaatan kilomitr ka xiga magaalada kismaayo dhanka koonfur galbeed mashruucan waxaa fuliyey si aan hadda u sheegay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka ka hortegga isbeddelka cimilada ee jubbaland waxaana faangeliyey mashruuca walbank ee barwaaqo goobta daahfuurka waxaa weeyaan waa goob ilaa sideed boqol oo sideed boqol oo mitir oo isku wareeg ah laba ujeeddo ayaana laga lahaa oo ah ka hortegidda xaalufinta dhirta iyo ka hortegidda ciid guurka waxaa xusid mudan goobtan waxaa ku taalla ilaa afar kaam oo dhuxusha lagu samayn jiray marka in la joojiyo oo aan ka hortagno dhuxushaas oo la xiro hadda kadab way xiran tahay oo way joogsatay insha allahna dhirtii la xaalufinayna meeshaas ku joogsanaysaa marka goobta ujeedkeedu saasuu ahaa waxaa fuliyey wasaaradda dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ciidiid saleebaan xaanshi ayaa sheegay in xarunta muhiim u tahay bulshada halkaa waxaanu u isticmaali doonaa wasaaraddu ay ugu tala gashay in laba ujeedo oo waaweyn laga fuliyo mid waxaa weeye dhirta dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin dhaxalkeeda ahbaa deegaankan ku badan waxaa halkani ay ka mid ahayd meelihii beyska u ahaa dadkii dhuxusha goyn jiray ee xaalufka badan u geystay deegaamada jubbaland afar kaam oo kuwa dhuxusha laga soo saaro abaa dhulkan hadda aanu xidhnay ku dhex yaalla haddana muddadii dhuxushu halka joogsatay iyo hadda inta u dhaxaysa waxaad arkaysaan deegaankan oo muuqaallada idinka muuqan doona inuu deegaanku soo kabasho fiican sameeyey oo dhirtii la xaalufiyey badideedu soo noqotay oo maanta ay meel stage fiican marayso